الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعن كل شر عشرة النساء والقسم والنشوز وعن الشيخ رحمه الله تعالى وعماد القسم qaybinta cibaadkiisa iyo udubdhaxaadkiisu alleylu habeenkii weye liman maciishatu binahaar cidda noloshiisu ay maalintii tahay ee nololsaansigiisa iyo shaqadiisu ay maalintii tahay fa in dakhala binahaari hadduu maalintii galo oo u gala ilaa khayrilmaqsuumi lahaa tii qaybta iyo noobada iyo kalkal ahayd mid aan ahayn lixaajatin baahi ugu gala jaaza waa bannaan yahay wain dakhala hadduu u gala ligayri xaajatin dalla-aanna lam yajus ma bannaana wain khaalafa haddii uu khilaafo oo waa qaama oo xajalaan macnaa iska galo oo waa qaama cindahaa yowman maalin uu ku nagaado aw bacda yowmin ama maalin barhkeed lazima waxaa waajib ku ah qadaa'uhu inuu u qalleeyo lilmaqsuumi lahaa tii yacni qaybta lahayd ee loo qeybiye maanta ayada qaybteedii la joogay ama yacni noobadeediiyo kalkeedii la joogay inuu u qalleeyaabaa waajiba oo maalinta tan kala ay leedahay uu u galay waagteeda maalin ku dhagaaday ama maalin barkeed inuu iyadana uga soo jaraa waajiba wain dakhala bileyli hadduu habeenkii galo lam yajus ma banaana ilaa lidaruuratin daruuro iyo dhibaata inay timaado oy taallo mooyaane daruurana waxa weeye waxyaalaha dee laga maarmaanka xaj jiran way iska baahi bay ahayd oo masalan daruuro waxaa ka mid a dee inay xanuunsanayso laguma soo xaadiro amaba yacni waxyaalaha caynkaasoo kale ama inay foolanayso xaaladahaasoo kale ayaa markaa daruura lagu xambaarayaa ama lagu tilmaamayaa fa in dakhala hadduu galo daruuro lahaan waa ataala uu dheereeyo weliba gelidii ila jooggii qadaa wuu qallaynayaa haddiise aanu masalan dheeraanin ayada ma qallaynayo wain dakhala hadduu galo macnaha ligayri daruura buu u galay wa jaamacaha haweenadiina waa la mucaamalooday wa kharaja waa baxay isla markiiba faqad qiila waxaa layidhi laa yaqdii ma qadaynaya baa laydhi mar haddii muddadu ay kooban tahay qalla ma yeelanayso oo wax dabdiya markaa ma laho way iska dhacaysaa dee wadiguna marka horeba yacni wax markaa qasmiga ku jiray ma ahayne wuxuu markaa isaga hadba doonindiisa iyo awooddiisa ku xidhan ayuu ahaa wa qiila waxaa la yaqdii bilaylatin habeen ayuu ku qallaynayaa leanno jimaaca iyo mucaamaladaasi maqsuude kiisa ugu weyn weeye mar haddii uu markaa fasahaadiyey oo laga yaabo habeenkaa dee intiisa kale inuu iskaba daaladaado markaas wuu qallaynayaa waqiila waxa la yaqdii waa qallaynayaa muxuu ku qallaynayaa bian yadkhula inuu galo fii nowbati lmawduucati taa u la mucaamalooday nowbada iyo kalkeeda inuu galo tii hore ayadu maalinteeda markaas uu tan kale u galay oo fa yujaamicu markaa ama oo fa yujaamica markaa uu jimaaco kamaa jaamacaha si markaa iyadana u jimaacay maalinteedii iyadana waa inuu soo galay markaa u jimaacay oo waynu ku sibaa intaasi dariskeenni hore ayay ahayd wa in tazawaja imra'atan hadduu haweenay guursado walxaal cindahu agdiisa imra'ataani laba dumari ay yihiin oo qad qasaba lahumaa uu qaybiyey oo qasbigii uu sameeyey qadaca dawra wuu jarayaa wareegii liljadiidata cusub ee fa in kaanad bikran hadday tahaynan aqaama cindahaa agteeda wuxuu ku nagaanayaa sabcan toddoba walaa yaqdii mala qallaynayo wain kaanad sayiban hadday carmal tahayna fa huwa isagu bilkhiyaari door buu u leeyey biin an yuqiimahaa cindahaa sabca inuu agteeda toddoba ku nagaado wayaqdiya u qalleeyo wa bayna an yuqiima cindaha alaaan inuu saddex ku nagaado oo walaa yaqdiya aan u qadaynin ayuu khiyaar iyo dooru leeyahay waxau sheekhu leeyahay haddii uu nin guursado haweenay isagoo laba haweenay oo dumaroo horena qabay labadaa dumaree horena qasmigii waa u sameeyey oo bimacnaa wareeggii buu ku jiray oo de habeenba midi habeen ayay lahaydoo sidaa isagoo ku wareegaya ayuu gabadh labaad gu gabadh saddexaad guursaday qataca dawra wareeggaa wuxuu u jarayaa liljadiidati ta cusub ayuu u jari oo intuu halkaa ay maraysay uu joojiyo ayuu markaa tan u bilaabayaa intee buu markaa haddaba tan cusub ku gaar yeelayaa wuxuu uhi fain kaanat bikran haddii ay tahay inan aqaama cindahaa sabca agteeda toddoba xidhiidha ayuu ku nagaanayaa walaa yaqdii mana qaldaynayo oo kuwii kalena ayaga u qallayn maayo wii xadiidka imaamu muslim uu warinayo ee anas ibnu maalik lagu warinayo min asunna waxaa ka mid ah an yaqsima cinda albikri idaa tasawajaha carasaybi sabcaa wuxuu yidhi sunnaha waxaa ka mida yacni balasaxaawada min asunna yidhahdana xukmu rafci ayuu leeyahayo waa sunnihii nebiga inuu u qaybiyo inantii bikradda ahayd marka uu guursado inuu toddoba maalmood iyada ku gaari yeelo macnaha nebigana waan ka maqlay buu lehy haddaan doona nebiga inaan u kor yeelo yacni waan u kor yeeli lahaa buu yidhi ayada waa toddoba wain kaana sayiban hadday carmal tahayna fa huwa bilkhiyaari wuxuu door u leeyahay bayna an yuqiima cindaha agteeda inuu ku nagaado sabcan toddoba oo wayaqdi oo u qalayo kuwii kalena wa bayna an yuqiima iyo inuu ku nagaado cindaha agteeda halaadan saddexoo walaa yaqdi aan u qadlaynin ayuu dooru leeyahay taana waxaa tilmaamaya xadiidka imaamu muslim uu warinayo umu salama laga warinayo wuxuu nebigu ku yihi inshiti sabactu cindaki haddaad doonto agtaada waan ku toddobaysan dabeetana dumarka kalena iyagana waan u toddobayn haddii aan doonana saddex ayaan kaaga dhigo aan ku saddexayno markay saddexaasi dhammaatana dumarkii kale ayaan ku wareegi doonaa waxaan loo kala badinayaana waxa weeye inantu dee inan reer hore soo aragtay maaha xishoodkeeda ayaa badan idan markaa waxshada iyo cidlowga iyo laqabsiga reerkuba waxay waxshada iyo cabsidaasi kaga ba'aysaa reerkana ay kula qabsanaysaa muddada laakiin gabadha carmalka iyadu gabardee reerahoya iyo niman hore soo aragti weeyaano iyadu saddexdaa cisho ayay kula qabsanaysaa oo sidaasa markaas xikmaddaas ayaa ku jirta ayay yidhahdeen culimmadu haddaba halkan uu sheekhu yidhi hadday sayib tahay khiyaar buu leeyahay inuu toddoba ku nagaado u qalleeyo iyo inuu saddex ku nagaado aan u qallaynin hadduu saddex toddoba ku nagaado agteeda muxuu qallaynayaa qaar waxay leeyihin toddobadii uu qallaynayaa sida xadiidku uu tilmaamayey qaarna waxay leeyihiin maya wuxuu qallaynayaa waxa weeye waa saddexda wixii ka dheeraada ilaa saddexda xaq bay ulahayde afartan cisho ee ka dheeraada ayuu qadaynayaa qolyo kalena markaa waa kala qaadaanoo waxay yidhahdaan haddii isagu uu doortay inuu toddobada ka dhigo iyadu aanay weydiisanin saddexdeedii waa leedahay laakiin afarta ayuunbuu qadlaynayaa haddiise bisu'aaliha iyada weydiisigeeda iyo codsigeeda hadduu toddobada kaga dhigay qada sabca bay yidhaha toddobada waa qadaynayayo xadiidu ummu salamana kaas ayaa lagu xambaarayaa halkaa hore masalada aynu soo dhaafnay ee inoogu dambaysay ee markaaanu sheekhu khilaafkeeda inoo kala rajixin ee ku saabsanayd markaa hadduu tii nowbada lahayd midaan ahayn liqayri daruura ugu galuu jimaaco wili waa qadaynaya iyo ma qadaynaya iyo me wuxuu ku qadaynaya inuu habeenkeeda taa kale u galo ayana jimaaco waxa uu inoogu rajaxayaa imaamu nawowi asnawine ku raacaya waanahu idaa dakhala wawatica dulman qadaa mila tilka almudda walaa yukallafu ljimaac muddadaas ayuunbuu qalday inuu la joogi laakiin jimaac lagu kalifi maayo wain tazawaja imra'ata hadduu haweenay guursado waxaal cindahu imra'ataani laba dumar ay yihiin oo qad qasaba lahumaa uu qasmigii iyo qaybtii u sameeyey qataca dawra dawrkiiyo wareeggii wuxuu jarayaa liljadiidata cusub ee fain kaanat cusub bikran hadday inan tahay aqaama cindahaa sabcan buu ku nagan walaa yaqdi kuwii kalena u qadayn maayo wain kaana sayiban hadday tahay carmalla fa huwa bilkhiyaari door buu leeyahy bayna an yuqiimahaa cindahaa sabcan inuu ku nagaado oo wayaqdiga uu qaleeyo toddobadiiba haddii iyadu codsatay haddii aanay codsanina afartii unuu qadleeyo iyo wa bayna an yuqiima cindaha salaatan inuu agteeda saddex ku nagaado walaa yaqdiga kuwii kale aanu u qallaynin wayajuusu waxaa bannaan an yakhruja binnahaari maalintii inuu baxo ayaa u bannaan liqadaa'i alxaajaati xaajooyinka gudashadooda wa qadaa'i alxuquuq iyo xuquuq gudideed inuu baxaa buu leeyahay wain tasawaja mara'atayni laba dumara hadduu gursado wasufata ilayhi oo loo arooso ama yacnii loogu soo hoyo fii makaanin waaxidin meel keliya aqraca baynahumaa waa u qorridayaa lixaqi alcabdi cabdiga xaqiisii ee fa in araada safaran hadduu doono oo fa aqraca baynahunna u qori rido oo fa kharaja saamu lixda jadiyatayni u soo baxo saafara bihaa wuu la sabri wa yadkhulu xaqu lcabdina fii qasbi safari ayuu gelayaa ee fa in rajaca hadduu soo noqdo qadaa xaqa alcabdi lilukhraa tii kale ayuu qadayn wakiila waxaa laa yaqdii u qadayn maayana waa layidhi waxau sheekhu leeyahay waxa bannaan ninkii haweenay cusub guursaday ee aynu nidhi wuxuu la joogi inantiina toddobaati carmalka ahaydna wuxuu la joogi saddex waxau leeyahay waxa u bannaan maalintii dee inuu iska baxo oo uu xaajooyinkiisa soo guto oo xuquuqii xil lagu lahaa marka uu iska gudo ayuu leeyahy lianna licimaa yacni udubdhaxaadka qasmigu waxa weeye waa habeenkii ee maalintii ayada taabicayuunbay u tahay marka maalintii xaajooyinka ayuu musagudaya inu la jooga iyadu wax laga maarmaana maaha taasi waa masalo halkii hore ayay raacsan tahay masalada labaadee ayana inoo sheegaya waxa weeye wuxuu leeyahy wain zufataa wain tazawaja imra'atayni wazufata ilay fii makaanin waaxidin hadduu nigu guursado laba dumar ah oo dabeetana loo soo hooyo meel keliya loogu soo hooyo zaf alcaruusi yasufuhaa bimacnaa waxa weeye marka xamlu lcaruusi ilaa zawja amada gabadha loo keenay ee ninkeedii markaas iyo gurigiisii halkuu diyaarsaday la keenaa zifaaf la yidhaahdaa hadduu haweenay laba dumare guursado isku wakti ay iyuu guursaday midkood dama hoysanin fii makaanin waaxidin waxay dhahdaan fii makaanin waaxidin waxaa kaga wanaagsanaa fii zamaanin waaxidin ayaa kaga wanaagsanaa waayo ka ictibaartali waxa weeye iminka fii makaanin waaxidin oo dee masalan gurigii aynu soo tilmaannay ee dee maraafiqdiisu ay kala duwanayd oo kale ayaa loogu keenay kale wakti bay markaa noqon karaan hadday kale wakti noqdaan markaa hadalka aynu haynaa ma imanayo laakiin fii zamaanin waaxidin baa kaga wanaagsanayd bay wakti keliya tanna caawa ayay markaa keeneen reerkoodii tanna caawa ayay reerkoodii keeneen aqraca baynahumaa wuu qorridayaa lixaqi alcaqdi caqdiga xaqiisii ayuu qorridi oo yacnii tii inanta ahayd dee xaqulcaqdi waxay u yeelanaysaa toddoba tii carmalkahaydna saddex bay u yeelanaysaa marka xaqulcaqdigu waa kaa xaqulcaqdigii kuu ku horomarinayo wuxuu markaas waa u qorirtuurayaa maxaa yeelay masiye iyo dheeraad midkood mid kale kama laha markaa qurco ayaa lagu rajaxayaa haddii markaa qurcadii ay midu soo baxdo oo aynan tahay toddobadeedii oo xidhiidha buu u sabayn hadday carmal tahayna dee saddexdeedii ayuu u sabayn culamada qaar baa waxay yidhahdeen maye yuu israacinine xagga bilowga uunatu ku bilaabayo un ha u qori tuula mooyaane tanna habeen ha la baryo tanna habeen ha la baryo mar haddii ay ay cusub yihiin cudaa qaarba waxay waa marka caqdi qura uu ku wada guursado haddiise midkood ay horraysay taasuu qasbiga ku horraysiinaya weliba taas ayaa toosan ayay leeyihiin qolyo markaa raggan asxaabul wujuuha ka mid ahay haddii uu haddaba doono safar ninkan labada dumara markaa xilliga qura loo soo hooyey ayaa safar doonay qasbina uma samaynin dumar horena waa jireen muxuu samaynayaa dee labadan cusub ama tan cusub iyo tii hore lababa ka soo qadima misaalkeenaba kuwadoo isagoo laba hore qabay baa laba dambana uu guursaday labadiibaa markaa mar loo soo wada keenay oo loo soo wada aroosay ama loo soo wada hooyey dabeetana isagoon midkoodna aan qasmigii u samaynin iyo xaqalcaqdiga ayuu safar doonay waxaanaynu soo maray hadduu ninku doono inuu safro dee mid iskaba kaxaysanaya waa inuu qori tuuraa dabeetana waa u qori riday sahmigii wuxuu soo baxay liixda aljadiyatayn labadii cusbaa midood buu u soo baxay saafar biha horta iyada ayuu la safri oo uu kaxaysan wa yadkhulu xaqu lcaqdi xaqulcaqdigii ay xaqa u lahayd ee toddobada cishayd hadday ilan tahay ama saddexda cishaydna wuxuu gelayaa fii qasmi safari safarka qasmigiisa ayuu gelayaa toddobadeediba hadday markaa safarkaas ay ku dhammaadaan toddobadeed waa u dhammaadeen weeye leannu maqsuudku waxay ahayd in toddobadaa cisho uu dee la nagaado uu la joogo oo waxshadii iyo markaa cidlowgii meesha ay ka baxaan unsi iyo wehelna u xasilo dee tiina safarka waa ku xasishay qolyo kalea wejle markaa safarkani markaa isagu qasmi gebgeli maayee xaqeedii hadhow buu qallaynayaa haddaba fain rajaca hadduu noqdo qadaa xaqalcaqdi lilukhraa tii kale iyadana xaqalcaqdigeedii iyadana wuu qallaynayaa oo hadday masalan laba hablood ahaayeen tan toddobadeedii safarkan ay ku dhammaadeen marka uu noqdo tii kale toddobadeedii markaas ha bilaabo kaas ayaanay weliba qowlkaasee adhar ay ku tilmaameen leannahu waa xaqun habata lahaa qabla musaafira falaa yasqutu bisafari liannahu xaqun habata qabla safar ama qabla almusaafarati tan la safray ka hor ayuu u sugmay oo falaa yasqutu bisafari safarka ku dhici maayo qiilla wuxuu leeyahay laa yaqdii ma qadaynayo dee kuwii hore mid ka mida isagoo la safray oo kale ayuu markaa ka dhigan yahay midda labaad waxay leeyihiin xaqan tacusubi dee wuxuu ku tacalluqaya insifaafka iyo arooska markaa awalkiisa muddadiina markaa waa iska dhammaatay haweeneyda reerkii waa iskala qabsatay markaa wax loo qallaynayaa ma jirto wayajuusu cabna an yakhruja binahaari maalintii inuu baxo waa maalmaha toddobada ama saddexde liqadaa'i alxaajaati xaajooyin gudashadood wa qadaa'i alxuquuq iyo xuquuqiska gudideed wain tazawaja imra'atayni hadduu laba dumare guursado wa zufata ilayhi fii makaanin waaxidin meel keliyana loogu soo hooyo aqraca baynahumaa waa u qorridee lixaqi lcaqdi caqdiga xaqiisii ayuu ugu qorridi ee fain araada safaran hadduu doono oo faaqraca baynahunna dumarkiisii u dhexda kuwii cusbaa iyo kuwii horaba fakharaja sami lixda ljadiyatayn uu soo baxo saafara bihaa iyada ayuu la safrayaa wayadkhulu xaqu lcaqdina fii qasmi safari ayuu gelayaa ee fain rajaca hadduu noqdo qadaa xaqa alcaqdi lilukhraata kale ayuu qadayn waqiila waxaa la laa yaqdii ma qadaynayana waa layin wain kaana lahu imraataani hadday laba haweenay u sugnaadeen faqasana liaxadimaa midkood qasmiga qaybtii u sameeyey uma allaqa lukhraa tii kala ufra qabla an yaqdiya laha intaanu markaas u gudanin ahima waa dambaabaya ee wain tazawajaha hadduu guursado lazima an yaqdiya lahaa xaqaha inuu markaas u gudo ayaa waajibaysaa waxau sheekhu leeyahay nin baa laba haweenaya ayuu lahaa dabeeta qasmigiibuu u bilaabay isagoo tan markaa habeenkeedii la joogay ayuu uma allaqa lukhraa tii kale wuu furay daraaq baa-ina buu furay habeenkeediina lama joogin qabla an yaqdiya lahaa qabla an yuufiya lahaa xaqa alqasbi isagoo hor u oofina xaqalqasbigii ay ku lahayd asima waa dambaabayaayo dee xaqay ku lahayd ayuu ka manciyey waana marka bikayri su-aalihaa iyadoo aanay codsanin haddii talaaqu laakiin bisu-aaliha uu ku yimaado waxa weeye dembigu ma imanayo sida dee haddii ay xataa talaaqii bidciga ama filxayd ee talaaqii bidciga ahay oo kale hadday iyadu codsato oo xaydka oo kale dee waa bannaanaayo markaa iyadaa ogolaatay inay ciddada isku dheerayso haddii uu guursado buu yidhi hadda wain tazawajaha hadduu guursado haweenaydii isagoon u qaybinin uu furay ayuu dib u soo guursaday tii kalena cusmadiisay ku jirta wuu qabaa lasi waxaa ku waajiba an yaqdiya lahaa xaqahaa xaqeedii inuu u guda ayaa waajibay waa litabakuli min iifaa'ihi hadda wuxuu makansaday oo u suurto gashay dee xaqeedii inuu u gudo ayaa suurto gashay fain kaana lahu imra'ataani hadday ninka laba haweenay u sugnaayeen oo laba dumaroo uu qabay oo faqasada liaxadiha midkood uu qasbi uu sameeyey uma talaqa lukhraa u furay qabla an yaqdiya laha qabla an yuufiya lahaa intaan u oofina xaqa alqasb ama qasmaha intaan u oofina asima waa dambaabaya wain tazawaja hadduu guursadana ou tii dib u soo guursado lazima waxaa ku waajibaa yaqdiha inuu u oofiyo u qadeeyo xaqaha xaqeedii inuu u guda ayaa waajibaysaa waman malaka iimaan addooma ka milkiya lam yalzamhu ku waajibi maayo an yaqsiba lahunna inuu markaa qasib u sameeya waajib ku noqon mayso walmustaxabuna anlaa yucadilahunna inaanu markaa cadilinayaa wanaagsan waa an yusawiya baynahunna dhexdooda inuu ku simaanaa arrin markaas ee sunna a weyn waxa uu leeyahay sheekhu hadduu qofku addoommo mulkiyo qasbi inuu sameeyaa bilow ahaan ee waajib ma aha hadduu midkao xataa la mucaamalada kuwa kalena kuma waajibayo waayo ilaahay baa yidhi fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan ow maa malakat aymaanukum haddii aa ka cabsadeen inaynaan cadaalad samaynin mid iska gursa ama waxay gacmihiinu mulkiyeen markaa dee cadli inaanu waajibaynin iimaanka dhexdooda ayaynu aayadda markaa ka qaadanaynaa waxaana mustaxab oo la sunneeyay anlaa yucadilahunna buu yidhi inaanu cadilinoo markaa mucaamaladii aanu ka cadilin si aanay dee fujuur iyo xumaan ugu dhicin wa an yusawiya baynahunna weliba mucaamalada inuu ku simo ayaa la sunneeyaa si markaa on midun iska raacin oo dhexdooda aanay markaa dhibaata soo gelin waman malaka iimaanka mulkiya lam yalzamhu ku waajibi mayso an yaqsiba laha inuu markaa qasbigii iyo qeybtii u sameeyo walmustaxabuna anlaa yucadilahunna inaanu cadilinna waa sunne wa an yusawiya baynahunna inuu simaana mid markaa iyaduna sunnaa weeye waidaa dahara lahu markuu muuqdo min almar'ati haweeneydii amaaraatu nushruus naashisnimo iyo kor noqosho amaaradaheedi iyo calaamadaheedi wacadahaa bilkalaami hadal buu ku waanin wain dahara minha nushuusa hadduu ka muuqdana wa takarara minha oo welibana ka soo noqnoqdo waa ka watakarara minha waana ka soo noqnoqday hajaraha filfilaashi ayuu kaga hajiri duuna alkalaam wa darabahaa darban hayra mubarixin ayuu garaacay ee wain dahara daalika maratan waaxida hadduu muuqdo fa fiihi qowlaani baa ku sugan axaduha yahjuruha waa ka hajiray walaa yadribuha ma garaacayo wasaaniya yahjuruha waa ka hajiray wayadribuhaa waa garaacayaana waa layidhi waxau sheekhu leeyahay haddii uu ninkii u muuqdo haweeneydii amaaraad iyo calaamada nushuus hadday uga muuqdaan bilqowli bay kaga muuqdeenoo haweeneydu haweeney hadal debacsan oo hadal wanaagsan kula hadasha ayay ahayd oo imminka anoo sheeganaya aad la hadlaysaa ayay ka hor keentay ama ficil bay markaa uu ku muujisayoo dee markaa karaahiye iyo weji cabuusnimo iyo iyadoo iska tegin waxyaalo badan ayaa ka muuqday wacadahaa bilkalaami hadal ayuu ku waanin yacni wuxuu weydiin waxa waxaa ku kalifaya wuu waanin oo ilaahay inay ka cabsataa buu sheegi xaqiisu inuu waajib ku yahay daacadiisu inay faral tahay cuquba inay iska ilaaliso nushuuskan markaa nafaqadeedi iyo qasmigeedi iyo waxeedoo dham ay ku dhacayaan ayuu u sheegi wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna sida ilaahay yidhi waaniya marka hajri iyo darbi midkoodna markaa ku samayn maayo leannahu waxaa dhici karta inaan nushuus meesha jirin ee cudurdaar ay waxyaalahan ay samaynayso ay u lahayd ay muujiso ayaa dhici karta markaas amaba ay markaba ka soo noqoto marka amaaraad bay ahayd hadduu nushuusiga labdiisi markaa daahiruu muuqdo oo dee masalan diidmacad ayay markaa la timi abar diidmacad ayay la timi way iska baxday waxyaalahaas ayay samaysay wa takarara minhaa wax mar ka dhacayna maahee waa wax ka soo noqnoqday oo ay markaa mar iyo laba iyo saddex jeerba ku celisay hajaraha filfilaashi duuna alkalaami wuxuu kaga hajirayaa furaashkii iyo sariirtii halgii way jiibsan jireen buu uga wareeyey laakiin hadalkii kaga hajiri maayo oo hadalka markaa kahaajiridii isaga lama ogolo waa mamnuuc wa darabaha darban khayri murixin waxaan u garaacay garaac markaas aan adkayn oo aan darayn ayuu markaas garaacay oo aan markaa lafna jebinaynin cadna aan dhaawacaynin ayuu markaa ku samayn waa yar edbinuun ayuu markaas samaynaya laakiin lafna jebin maayo hilibna markaas dhaawici maayo waana ilaahay baa markaa dee qur-aanka inoogu sheegay waana wuxuun runtii laga doonaya bay dhahaan culimmadu yacni daawo wa hadduu ninku arkay inuu markaa daawo keni innajec bu odhanaya masalan suwadka oo kale wa hadduu wax anfacayo haddaad u arkaysa marba haddaad saarta inay markaa dee madaxa isku taagaysay tegayseen wuxuu dawaa laga doonaya kama daaweeye ee wa hadduu wax anfacayo haddii arrinkaasi markaasuu ka daahir waxaa nidhi wa takarara minhaa baynu nidhi hadduu hal mar uun waxaasi ka muuqday laba qowl baa ku soo dhamid wuxuu leeyahay waa ka haajirayaa mase garaacayo waana sida imaamu markaa umka uu ku caddeeyey maxaa yeelay dee nushuusgeedii baan sii adkaanin waxaa laga yaabaa shay caarido inuu markaa ku yimi ayaa dhici karta markaa adbin uma baahanaa marka aayadda macnaheeda wuxuu qowlkaasi ku xambaarayaa faciduuhunna waa markaa amaratu nushuuska aragtaan wahjuruuhunna waa haddii ay markaa imtinaac oo kale ay la yimaadaan wadribuuhunna waa haddii ay markaa israar iyo madaxday markaas ay la yimaadaan marka daahirka aayaddu takhyiirkaaba ha u yaallo laakiin haddana axwaashaasu muratab ku yahay bay yidhahdeen waa sida aayaddan qur-aanka inama jazaa ladiina yuxaaribuunahu warasuulahu wayascauna fi lardi fasaa an yuqataluu aw yusallabu aw tuqaطaca aydiihim warjulum min khilaafin aw yunfaw min alardi ay yidhaahdaan haddii ay wax laynayaan waa la layn oo waa la salbin haddii ay markaa xoola qaadanayaan dee isweydaar baa lagu haya gacmaha loo goyn yani xaradaha ay ku xambaarayeen hadday markaa wax layn keliya ku daraan baad waxad hadday layn keliya un sameeyaan waa la layn hadday layn iyo markaa dee wax qaadasho isku daraanna waa qasliga iyo salbiga hadday xoola qaadasho keliya sameeyaanna waxa weeye waa isweydaarkaa loo goynayo haddii ay ikhaafa keliya sameeyaanna waxa weeye oo yunfo min alard marka aayaddaas iyo aayaddanba axwaashaasay ku xambaarantahay bay yidhahdeen daanigu wuxuu leeya hajurhaa wayadribuhaa waana ka hajiraya waana garaacayaa oo aayaddu markaas arrimahan oo dhan markaa in la wada samayn karo oo markaa khiyaar iyo markaa door u leeyahay ayay markaa qoladaasina ku xambaareen imaamu nawowina labadan qowlee markaanu inoo kala rajixin waa isnawina markaa guraacaya wuxuu leey waa inuu yajuus darbaha binushuusi mara hal mar haddii markaanu sidaas muudo darbigaas waa leeyahay waidaa dahara lahu min almar'ati markuga muuqdaa maratu nushuusi wacadaha bilkalaami hadal buu ku waanin ee fain dahara minha nushuusu hadduu ka muuqdo watakarara uu soo noqnoqdo hajaraha filfiraashi buu kaga hajiri duuna alkalaami wadarabaha waana garaaci darban hayra murixin aan markaa waxyeelaynaynin wain dahara dalika maratan waaxidatan hadduu muuqdo fafiihi qowlaani baa ku suga axaduha yahjuruha waa ka ajiraya walaa yadribuhaa ma garaacayo wathani kale yahjuruha wayadribuhaa labadaba isu raacin wain manaca zawju xaqahaa hadduu diido askanaha alxaakimu wuxuu dejinayaa ilaa janbi hiqatin qof lagu kalsoonya dhinacii oo yanduru ilayhaa eega wa yulzimu dabeedna wuxuu ku laaziminayaa xaakimku azawja alkhuruuja min xaqiha xaqeeda inuu ka baxo haweenaydan xaqeeda uu guto ee wain iddacaa hadduu sheegto kullu waaxidin minhuma calaa saaxibihi adulmaha iyo walcudwaana hadduu ku sheegto askara walxakiimu wuxuu dejinayaa labadoodiiba ilaa jambi hiqatin buu dejin qof hiqaa dhinacii oo yanduru fii amrihi baa eega wa yamnacu xaakimkii waa diidayaa aldaalima ka daalimka minhumaa labadooda ka aday min adulmi dulmiga ayuu markaas u diidi ee fain balaqaa hadday gaadhaan ila shatmi wadarbi cay iyo garaac hadday gaadhaanna bacasa alxaakimu xorayni cadlayni muslimayni ayuu markaa diri walowlaana an yakuuna min ahlihima waa inay nahqdaan liyanduraa si ay u eegaan arrinkooda oo wayafcal ay u sameeyaan maa fiihi almaslaxatu waxay maslaxadu ku sugantaho min alislaaxi aw itafriiqi inay markaa islaaxiyaan ama kala geeyaana waxau sheekhu leeyahay hadduu ninkii haweenaydii u diido xaqahaa ay ku lahayd ayuu ka manciy u diiday nafaqadiibuu u diiday qasmigiibuu u diiday waa uma soo hoyan waayey haweenay baa markaa cabatay askana hal xaakimu ilaa jambi hiqa isagiina dee wuxuu leeyahy waan u oofiyey oo xuquqdeedii waxba kama dhinna xaakimku wuxuu dejinayaa haweenaydii qof hiqa ah dhinaciis oo masalan guri buu markaa odhan qof hiqaa la gal oo yanduru ilayhaa eega inuu bandhinkani markaa dee waabiilkii u keenayo inuu markaas usoo hoyanayo u imanaya ayuu eegi dabeetana markuu warka helo ee ogaado ninkani markaas ay kaga cabanaysa inuu yahay wayulzimu xaakimku wuxuu ku laaziminayaa azawja alkhuruuja min xaqihaa inuu xaqeeda markaa haweeneyda ka baxu iska ilaaliyo ayuu ku laazima leannu sidaa qudhae xaqeeda ku heli kartaa sidaas weeye hadduu mid waliba sheeganayo calaa saaxibi dulma waalcudwaan ninka wuxuu leeyahay haweeneyda iyada dulmiyayso igu xadgudbaysaa haweeneydina saasi leeg bay sheeganaysaa askanumaa labadoodiba alxaakimu ilaa jambi hiqatin qof lagu kalsoonyahay dhinacii buu dejin oo yanduru fii amriba arrinkooda eega dabeete qofkaa hiqii markuu arrinkooda eego ee uu xaakimkii markaa wuxu soo gudbiyo wayamnacu aalima wayamnacu alxaakimu aldaalima minhuma ka daalimkee labadooda ka adda dulmigu ka caddaa min adulmi ayuu markaas u diidayaa oo ka mancin haddii ay gaadhaan heer iscayo iyo iskaraacayay gaadheen oo weysilayaan xaakimku wuxuu dirayaa buu leeyahay sheekhu oo u saarayaa arrinkooda xorrayni laba qof oo xor ah cadlayni oo caadili muslimayni cadlayni oo laba muslim oo laba caadil ah wuxuu yidhi weliba walowlaa an yakuuna min ahlihimaa weyne ehelkooda ka hadaan ehelka gabadha iyo ehelka ninka maxaa loo saarayaa liyanduraa si ay markaasu eegaan fii amrihimaa labada arrinkooda si ay u eegaan baa loo saari leannu mar haddii ehelkii yihiin arrimooda iyagaa og oo wayafcala liyanduraa wayafcala inay eegaan ay sameeyaan maa fiihi lmaslaxa waxay maslaxadiiyo dantu ku sugantaha min alislaaxi islaaxin iyo hagaajin dhexdooda awu tafriiqa ama kala geyna wain kiftum shiqaaqa baynimaa fabcasuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriidaa islaaxan yuwafiq lahu baynahumaa si aayadda qur-aanka ay ahayd wain manaca zawjuha xaqaha haweeneedii hadduu diido askaraha alxaakimu xaakiimka ayaa dejinaya ilaa jambi hiqatin qof hiqa ah dhinacii ayuu dejinayaa haweenaydii qof hiqa ayuu la dejin u dhinac dejinayaa wa in manaca zawja xaqahaa askar awoodaasi ma jirta askaraha alxaakimu ilaa jambi hiqatin buu dejiya yanduru ilayha eega wayulzimu zawjana wuxuu ku laaziminaya alkhuruuja min xaqaha inuu ka baxo wain iddacaa kullu waaxid minhuma calaa saaxibi dulma hadduu ku sheegto iyo walcudwaana askarahuma wuxuu dejinaya alxaakimu ilaa jambi hiqa hiqahaasoo yanduru eega fii amrihima wayamnacu alxaakimu aldaalima minhuma min adulmi ayuu diidi ee fain balagaa ilaa shatmi wadarbi hadday gaadhaana bacasa alxaakimu wuxuu dirayaa xorayni laba qof oo xora muslimayni oo muslimiina cadlayna oo cadiliina wlwlaana an yakuuna waa inay noqdaan min ahlihimaa liyanduraa fii amrimaa say weegaan oo wayafcal ay u sameeyeen maa fiihi lmaslaxatu waxay dantu ku sugantaha min alislaaxi wa tafriiqiha haddaba maxay yihiin wa humaa wakiilaani waa laba wakiiloo lahumaa u sugnayd fii axadi alqowleyni falaabudda waxa laga maarmaana markaas min ridaahuma ayaa laga maarmaana fa yuwakilu zawju wuxuu wakaalanayaa xakaman fi alaaqi wa qabuuli alciwad wa tuwakilu almar'atuna xakaman ayay wakaalaan fii badli alciwadi ciwad bixintii ayay u wakiilaan wa humaa labadoodu xaakimaani weeye min jia xakamaani weeye ama xakamaani laba xakamoo min jihati alxaakimi ka aday weeye fi lqowli alaakhar fayajcalu alxaakimu ilayhima alislaaxa wtafriiqa buu yeeli min hayri ridla zawjeyni wa huwa alasaxu waana ka asaxa ah xogay buu isdhex gelinayaa nushadan markaa daarufikriya siyuuti waxau sheeku leeyahay uu isweydiinayaa labada la dirayaa maxay awooddoodu tahay ma laba qofoo ay wakiilanayaanoo baawarka labadoodan ka haystaa ma laba markaa xaakimu dirayo awoodda markaa ka haysta yaa toosiya xaakimka mid walbana axkaam baa ku tacalluqaysaa markaa wuxu uhi wahumaa wakiilaani weeye lahumaa laba wakiilo ayagu ay leeyihiin weeye fii axadi alqowlayni laba qowl minkin haddaan qabno weliba waa qowlka asaxa saan arki doono imaamu nawowi wuxuu leeyahy waa ana alxakamayni wakiilaani labada xakam waa laba wakiila yasixu tambiiha wuu ku leeyahay asna weyla tadkiratu nebiha isaguna waa ku raacay leannao meeshan dee budci iyo xoolaa la ysku hayaayoo dee budciguna waa xaqu zawj maalkuna waa xaqu zawja waa rashiidaani marka waxay leeyihiin cid weli ka noqon kartaa ma jirto midda labaad talaaqu laa yadkhulu taxta alwilaaya mar haddaynu nidhi waa laba wakiil fa laabudda min ridaahuma waa inay raalli ka noqdaan labada la dirayo oo in laba loo dira arrinkoodoo loo saaro waa inay raalli ka noqdaan markay raalli noqdaan haddana mid weliba waa inuu markaa wakiilkiisa dee wuxu wakiishaa zawjii muxuu xakamkii u wakaalanayaa furid wuxuu leeyahay war haddaad u aragto meesha arjic fur wa qabuuli lciwad dee gola gorgortano haddii waxoogay markaa inay dalqada inaga iibsato aad ka soo heshana dee ciwadkaana inoo aqbal bu odhan qabuul lciwad weyi wa tuwakilu lmar'atu xakaman fii badli lciwad ayana waxay u wakaalanaysaa ciwad inuu ka bixiyo oo hadduu markaa ninkiisa soo taagaankana waxoogayna wax naloo dhiiba mooye furi mayno hadiga bixi bay odhan haddii aan sidaa loo wakiilanin waxay leeyihiin muhimadooda keliya waxay ku ekaanaysaa inay arrimahooda u soo baadhaan oo dabeedna ay qaadiya ku soo celiyaan oo yidhahdaan ciddaasaa waxaa wada wahumaa xakamaani min jihati alxaakim fi lqowli alaakhar qowlka labaadde wuxuu leeyahay maya waa laba xakamo jihat alxaakim laga soo magacaabayoo xaakimka ayaa u yeelaya alislaaxa witafriiqa min hayri rida zawjayni labada zawj raalliahanshahoodana lama rabo ayuu leeyahay kan ayuu weliba isagu asax inoogu tilmaamay waya ilaahayda xakamayni ku magacaabay xakamna dee waa kaa loo xugun tegayo weeyaan ahar ba ay soo qaataan marka cali uu leeyahay oo inuu laba xakam diray uli ma ogtiin waxa idin saaran waxa idin saaran haddaa aragtaan aa kala kaxaysaan aa kala kaxaysaan haddaa aragtaanna isu geysaan ina isu geysaan ninkii baa wuxuu yidhi labadii loo diraya ninkiiga gabadhii baa wuxuu yidhi furiin maya anigu furiin ma ogeli ma ma xil saarin buu cali baa yidhi kadabta ilaa aad ilaahay kitaabkiisa laka wa calayka ku raali noqoto ka aqbali mayno haweenid waxay tihi radiitu bikitaabillahi lii wa aliy wa calay ti allaale waxa aniga markaa laygu taliyo ee kitaabka ilaah iga soxa raalli baan ka hay bay tii anugu alle wuxuui qasab baanu kaaga dhigaynaa markaa labadaa xagga mid waliba dee kiiu markaa lehelka ayuu baadhayaa oo markaas uu la tashanayaa marka uu dabeetana arrimihii bay soo imanayaan iyagu haddana ka tashaawurayaan ay ka tashanayaan wahumaa labadoodu wakiilaani waa laba wakiil fii axadi alqowleyn laba qowl minkiil haddaan qabanno oo fa laabudda min ridaahumaa baa laga maarmaana fa yuwakilu zawju xakaman ayu fi sadaaqi fi alaaqi weeye halkan fi sadaaqi yidhi fi alaaqi xagga furiinka ayuu markaas u wakaalanaya wa qabuul lciwadi iyo ciwadka markaa aqbalidiisa wa tuwakilu lmar'atu xakaman baa yeela fii badli lciwadi iyagoo kale wahuwa lasaxu fa in qaabadani waa xagga dambe masalo dhanoo xagga dambe jirtay ayuu gebigeedii markaa midba meel ka tuuray wahumaa xakamaani weeye min jihati alxaakimi fi lqowli alaakhari fayajcalu lxaakimu ilayhima alislaaxa aw tafriiq ayuu yeeli min gayri ridla zawjayni aw axaduhumaa dani haddaba halkii horay la socoto meesha dambe dhex dhigayo fain qaaba zawjaani hadal lagu jiray laakiin waxaa idiin saxaya qaybta hoose ee sharaxa ayaa hadalku ku saxan yahay wain qaaba zawjaani hadday maqnaadaan aw axadumaa ama midkood lam yanqatic nadarhuma ma go-ayo cala alqowli lawali haddaan qabanno wa yanqaticu waa go-aya cala alqowli thaani qowlka labaad haddaan ku soconno waa go-aya macnaha wuxuu leeyahay haddii labadii xakam ee loo diray hadday meeshiiba ka tagaan labadii labadii loo diray ee isqabay ayaa meeshiiba ka tegey ama midkood baa ka tegey lam yanqatic nadaruhumaa nadarkoodii iyo fiiradoodii ma go-ayso ila baxasa xaakimu xurayni muslimayni cadlayni walowlaa an yakuuna min ahli liyanduraa baynu idhi fii amrihima arrinkooda eegayeen soo maaha nadarkoodiiyo eegmadii ay eegayeen ma go-ayo cala alqawlila weli haddaan qabanno anna waa laba wakiil dee siday wakaalada kalaba ahaayeen wayanqaticu cala alqowli thaani qowlka labaad haddaan qabanana waa go-ayaayo dee mid waliba haddaynu naa laba xaakim weeye laba xakam weeye haddaynu dhaahno oo midkood maqan ama labadii ay maqan yihiin labadii xakameen haddee nadarkoodii waa go-ay leanno labadan mid kasta waa maxkumu lahu iyo maxkumu calayhi mid waxbaa loo xukumi waxna waa lagu xukumi waalqadaau lilghaybi laa yajuusu qof maqani wax loo xukumaana ma banaana alqada cala alghayb in lagu xukumaa alqada lilghayb in loo xukumaa ma banaana markaa saasaa nadarkoodii uu ku go-aya wain qaaba zawjaana waxaaduma lam yanqatic nadaruma ama go-aya cala alqowli lawali wayanqatic cala alqowli thaani qowlka labaad haddaan qabanana waa go-ayaa marka hadalkaa hore fain qaaba zawjaani ow axaduma wahuwa lasaxu taasi iyadu waa hadal markaa iska dhex dhigayo aybana ay iskaga soo tuureen meesha oo meelala meel ula hayso aynaan garanayn baabulkhulci khulci ayuu baab yahay khulci asalkiisa min alkhalci wahuwa nascu siibid baa la dhaha khalaca fulanu thawbahu bimacnaa wuu siibay sharcigana waxa la yidhaha mufaaraqatu zawjati calaa maalin waa haweenayda oo lagu faaruqo maal iyo xoola ay bixinayso hadday markaa dee xuquuqiya wax lagu lahaa markaa ay ku lahayd ay dhaafaysana iyana waa lamidun khulci waxaa lagu magacaabayaa dee ninku wuxuu fayidaya siibayaa markaa libaaskii haweenaydu ayuu ahayd kadaali markaa dee haweenayda kaasiyay ka siibanaysaa huna libaasu lakum antum libaasu lahunna iftidaa iyo furashana waa la yidhaahdaayo falaa junaaxa calayhi ma fiima iftadat bihi waxay isku baratay wax dembi idinkama haysto ayaa la yidhi waxaana markaa wasala dee aayaadka qur-aanka iyo xadiida markaa aayadda qur-aanka iyo xadiidka nabowiga ee imaamu maalik iyo abu daawuud iyo ay soo saareen imaamu lbukhaariyana ay markaa qeybo kamida ay warinayaan saxaabigii markaas thaabit binu qays haweenaydiisii ay ka ashtakootay ee ay tihi markaa diin iyo akhlaaqtoona ninkaa ku dayacayn maayo laakiin ninkaa ma arki karaya ay tihi ee nabigu wal taludiina caleyh xadiiqatow beertii uu kusiiy meera ku siiyey ma u celinaysaa ay tihi haa aqbil xadiiqata wa taliiqhaa tadliiqa waar adna beertaadii qaada ilahay baa ku socoliya gabarku ogolmahaysibe hadda iska fur buuhi adna beertaadii qaado macnaha halkaa nebigu wuxuu tilmaamaya soomaalidu seena yidhaahdaan iyo layska lusho un oo laisleeleeliyo yacni sharcigu ma ogola labada qof hadday wanaag wada dhaqmi karayaan inay ku dha haddii kalena inay magaalkooda kala xulaan taas ayaa markaa waa sana wuxuu uhi sheekh wayasixu alkhulcu wuxuu ka ansaxaa min kulli zawjin baaliqin caaqilin halkaa dee zawjkii iyo zawjadii iyo ciwadkii iyo multasimulciwadkii yacni arkaantiisa waa macruufo waynu garanaynaa markaa wayasixu alkhulcu min kulli zawjin baaliqin caaqilin ayuu ka ansaxayaa wa yukrahu lkhulcu khulca waa la karaystaa ilaa fii xaalayni laba xaaladood ayuun baanu makruuh ahayn axaduma an yakhaafaa inay ka baqdaan labadooda axaduma an laa yuqiima xuduud allahi ilaahay xuduuddiisii inaanay oogin inay ka baqdaan wayemid wathaaniyan an yaxlifa bialaaqi halaai dalaaq saddexa waa inuu ku dhaarto calaa ficli shayin wax laabudda minhu laga maarmaan u ah ayuu ku dhaartay fa yukhaalicuha haweenaydii dabeetana waa kulcaya uma yafcalu maxlufa calayhi kii uu ku dhaartay ayuu dabeetana samaynayaa uma yatasawajuhaa kadib dabeed waa guursanayaa fala yaxnasu markaa xinsi iyo dhaar jabin ama dhaar furiyo markaa ku ruboobi mayso waxau sheekhu leeyahay khulucu waxa uu ka ansaxaa min kulli zawjin ayuu ka ansaxaa horta cid aan zawjahayn kama ansaxo baaliqin oo qaangaad ahe sabina kama ansaxo caaqilin oo caqli lehe kii wallana kama ansaxo taasi waa mi waxaa kaloo ay raacinayaan oo hadda waxaad mooddaa kii mukrahayn khuluciisi oo ansaxaya inuu markaa u dhigayo imaamu nawowina markaa tasixu tambiha waxba kuma qabanin laakiin asnawi baa tadkiratu nabiha wuxuu leey wasababa ana khulca almukrahi baatilun mukrah khulucii waa baatil markaa wuxuu dhigayaa sida asnawi yani shiraazi masaladaa qabo imaamu nawowina markaa ay hoos martay oan u qabanin wayugrahu lkhulucu khulucu sidiisaba markaynu axkaamtii shanta ahayd ku eegna alaxkaam alkhamsa waxay leeyihin waa karaaho lima fiihi min qaطci nikaaxi aladi huwa matluub sharc dee guurkii sharcigu markaasuu dalbay ayuu markaa jarayaa waa marka uqdee biduuni sababin uu yahay laba xaalo ayuu markaa ka soo reebay waa midda koowaade hadday ka cabsadaan ama midkooda cabsada xuduuddii ilaahay wixii ilaahay guurkan ugu farad yeelay inay oogi kari waayaan hadday ka cabsadaan taasi waa midoo waa u furan yahay waayo ilaahay baa hi walaa yaxilu lakum an taakuduu mima aataytumuhuna shayan ilaa an yakhaafa an laa yuqiima xuduud allah fain khiftum an laa yuqiima xuduud allahi falaa junaaha calayhima fima iftadat bihi xalaal oo ma aha raggii oo xalaaldii maaba ilahay leeya inaad ka qaadataan dumarka wixii aad siiseen wax inaad ka cabsataan yani awliyadaale inay xuduuddii ilaahay oogi waayaan mooyaane fa in khifta an laa yuqiima xuduud allah wax dembidi kala hayso waxay haweened isku furato marka marka cabsidaas dabad haddii aanay xataa cabsida jirin waa dee wax la samayn karo xaaladda labaad waxa uu ku dhaartay bialaaqi salaad calaa ficli shayin wax samayntii shaygaasoo laabuddo minhu laga maarmaan u ah wax aanu ka maarmaynin sida cuniddii cabiddii xaaji gudashadii qof dee la hadalkiisa aanu ka maarmaynin ayuu ihi haddaan la hadlo saddexdii dalaaqood bay haweenaydu iga tahay alxafu bitalaaq waa kaa dabeed muxuu samaynayaa sigu dhaarfuriyada dhaartaas oo furiinkaas saddexaa dalqadood aanay uga dhicin haweenaydii buu khulcayaa hablaaye intaasaan kugu furay buu leeyahay oo lacaga baan kugu furay iyana waad aqbalay bay odhanaysaa way dhigaysaa wuxuu khuluucuna dee cadadkii dalqadaha ma nugsaaminaynin dabeetana wixii buu sabaynayaa wixii uu ka dhaartay ayuu sabaynayaa marka wixii sameeyo ayuu haddana haweenaydii soo guursanayaa marka waxay leeyihiin dhaar furiyo ku dhici maayo ama ninkaasi in dhaartii jabiyey oo dabeetana saddexdii dalqadoodba ay ka dhacaan ma noqonayo leannu mar hadduu xaala gabadha iyadoo baa'iina ah hadduu sameeyey shaygii uu ku dhaartay dhaartii way furantay arrinkani khulacanna markaa wuxuu wasiilo u noqday dee si looga fokaa dalqadaha saddexdaa inay dhacaan ayuu markaa wasiila iyo waddo u noqday halkaana dee waxaynu ognahay dalaaqa haddii wax lagu xidho ama dee makhraj alyamiin ha soo maro oo xasi iyo manci iyo taxqiiqulkhabar baa ha looga jeedo ma halkii dhaartaa soo maree jumhuurtu waxay qabaan inuu dalaaqii mucallaq ah un la mid noqonayo ee shardi caadiya lagu xidhay oo marka waxaas la helo inay markaa dalaaqii dhacayaan dee saddexdubana inay israacayaan bay qabaan saynu markaa minhaajka aynu ku tilmaanay qolyo kalea markaa sheekhislaam ibnu taymiye iyo tilmidiisa ibnuqayim iljawsi iyo rag horena waa loo tiiriyaa waxay qabaan haddii looga jeedo arrintan tacliiqu talaaqan haddii looga jeedo dhaar oo kale oo wax furiin uma jeeda wuxuu doonaya un haweeney waxaan inuu kaga joojiyo ama waxaan inuu ku yeelsiiyo ama waxaan inuu sidaa yahay inuu ku adkeeyaa buu doonaya yemiin bay iyagu taa ka dhigaan kafaaratulyamiin dalaaqma iyo dhacee kafaaratulyamiin unbay markaa ka waajibiyaan yasixu lkhulcu wuxuu ka ansaxayaa min kulli zawjin baaliqin oo qaangaara caaqilin oo caqli leh wayukrahu lkhulcu waa la kalaystaa ilaa fiiha xaalayni laba xaaladood mooyaan axaduhumaa an yakhaafoo inay ka baqdaan o axaduhumaa anlaa yuqiima xuduud allahi caza wajal ilahay xuduuddiisa inaana ogin ay ka baqdaan midkood ama labadooduba mooyaane wathaani ka labaad waa midkood waxa weeye inay ka baqdaan ama midkood anlaa yuqiima inaana ogin xuduud allahi caza wajal wthaaniya an yaxlifa bialaaqi halaadi waa inuu ku dhaarto calaa ficli shayin wax samayntii oo laabudda minhu laga maarmaan u ah ayuu markaa ka dhaartay fa yukhaalicu haddana haweenaydii waa khulcayaa uma yafcalu lamra maxluufa caleyhi wixii uu ku dhaartay arigii maxluufa caleyhiga lagu dhaartay buu samaynaya uma yatazawajuha haweenaydii buu guursanaya farayxmadasu markaa ma dembaabayo xunsi kuma dhacayo dhaarfuriya ku dhici maayo wain kaana zawju safiihan hadduu yahay oo fakhaalacahu khulco saxa khulcu waa ansaxaya wain kaana cabdan hadduu yaho wajaba dafcu lmaali ilaa mawlaha in loo dhiiba ayaa waajibaya ilaa alla ilaa an yakuuna maaduunan lahu inuu yahay mid maaduunahoo loo ogolaaday mooyaane wayasixu badlu lciwadi fi lkhulci min kulli zawjatin ayuu ka ansaxaya jaa'isati tasarufi fi lmaali xagga maalka jaa-isatu tasarufka ah ee weyn wain kaana cabdan wajaba dafcu lmaali ilaa mawlaha ilaa an yakuuna maaduunan lahu inuu markaa maaduunu yahay mooyaane wayasixu badlu lciwadi fi lkhulci min kulli zawjatin jaa-isat tasaruf fi lmaali fain kaana safihatan lam yajuz ma banaana khulcuhaa khulceedu ma banaana waxau sheekhu leeyahay hadduu zawjku yahay safiih fain khaalacaha walam yafcal ilmafcuul fain khaalacahaa hadduu haweenaydii khulco haweenaydii ayuu khulcay walam yafcal ilmafcuula calayhi maxluufa calayhi wixii lagu dhaartayna ma samaynin uma tasawajaha waa guursaday fa fiihi qowlaani baa ku sugan asaxumaa waxa weeye annahu yatakhallasu waa ka takhallusaya waa ka baxay min alxinfi dhaarfuriddii iyo dhaarjibintii waa ka fakaday waxau sheekhu leeyahay haddii waxaynu nidhi marka uu khulcay ayuu wixii sameeyey kadib ayuu guursaday haddaba haweeneydii waa khulcay arrinkii markaa maxruuf calayga lagu dhaartayna ma samayno waaba u suurtogeli waay fa fiihi qowlaani masaladaa laba qowl baa ku sugan mid wuxuu leeyahay yatakhallasu min alyamiini min alxinfi dhaartii waa ka takhallusay hadduu sameeyo shay maxruuf calaygaha bacda nikaax guurkan dabadi ku dembaabi maayo oo furrina ka dhici maayo leannahu tacliiqani nikaaxan wuu ka horreeyey markaa raaj ku samayn maayo waxay ka dhigan tahay gabadh aan u qabin oo kale hadduu markaa furo oo dalaaqeeda heblaayoy haddaan guurso waad iga furan tahay ama haddaad waxaa samayso waad furan tahay oo kadib uu guursado oo sifadii dabeetana la helay intu guursa kadib waxba kama jiraan bay taasoo kale la mid tahy taanigu wuxuu leeyahay ka takhallusi maayo xinfigii oo mafcuulu maxluufu calayhigii hadduu sameeyo guur ka labaad waa ku dambaabaya lianna tacliiqa wasifa wujidaa jamiican iyadoo haweenadiisii ku jirtaa dee guurkiisii ayaa la helay baynunada soo kala dhex gashayna wax raadoy samaynayso ma leh ayuu malaakaasi leeyahay fain khalaca hadduu khulco walam yafcal ilmaxluufa calayhi kii lagu dhaartayna aanu samaynin uma tasawajaha u gursaa fafiihi qowlaani asaxba anahu yatakhallasu min alxilfi dhaarfurintii ama dhaarjibintii wuu ka takhallusayaa ka fakaday wain kaana zawju hadduu yahay safiihan oo fakhaalaca oo khulco saxa khulcuhu u ansaxaya walazima waxaana waajibaya dafculmaali ilaa weliyihi in loo dhiibo wain kaana cabdan hadduu yahay wajaba dafculmaali xoolaha in loo dhiiba ayaa waajiba ilaa mawlaahu ilaa an yakuuna maaduunan lahu mid looda inuu yahay mooyaane wayasixu badlu lciwadi wuxuu ku ansaxayaa fi lkhulci badlu lciwad ciwadka dhiibidiisu wuxuu ka ansaxayaa fi lkhulci min kulli zawjati zawjo kasta xaggeeda jaa-isati tasarufi tasarufkeedu uu ku banaanyay fi lmaali ee fain kaana safiihatan lam yajlis khulcuhaa ma banaana waxau sheekhu leeyahay haddii zawjku yahay mid safiiha oo maxjuura calayhi oo wixiisiiba aan hagaajisan karayn oo laga xayiray fakhaalaxa dabeedna haweenaydiiba khulca wuxuhi inta haddaad bixiso waad furan tahay saxa khulcu waa ansaxaya ama meenu masalan ha kuu khulco ama ha ka yaray maalkana weligiisa ayaa loo dhiibaya sidii maaa xoolihiisii kaleba weligiisu hayey maxaa yeelay dee waxay leeyihiin furiinkiisu dee waa iska ansaxayee bitaliiqi majaanan baynu furo dee hadduu xoogay soo kordhiyey xoolaabuu islaamdi ka keenayna dee waa kaba sii awlaysantay bay leeyihin la markaa majaanan ba wuu ansaxaye hadduu addoon yahay ka wax qulcay wajaba dafculmaali ilaa mawlahu in loo dhiibaa ayaa waajibaysaa liannahu almustaxiqu low ka mutay waa isaga ilaa an yakuuna maaduuna lahu fii qabdihi inuu dee maaduun ahaayo loo idmay inuu qabdi ku sameeyo se gacanta ku dhigo in loo idmay mooyaane marka haddii loo idmay dee isaga malaha gacanta ku dhigin waxaa kaloo sheekhu uhi wayasixu waxaa ansaxayaa badlu lciwad ciwadka dhiibitaankiisa filqulci min kulli zawjatin zawjo kastaa way bixin kartaa jaa-iza tasarufi fi lmaali oo maalka inay ku takrifashaa ay bannaan tahay leanna waa tasaruf maal hadday safiiha tahay khuluceedu ma ansaxayo cid maal markaa isku laasimi karta ma aha dalaaqa markaa sidaa hadduu ninkii ku furo uu ku khulcana waxay noqonaysaa uun in markaa dalaaqu rajci u dhacaa bay noqonaysaa halkuu dalaaqu baayin ka noqon lahaa dalaaqu markaa rajci ayuu noqonayaa wain kaana zawju safiihan haddii oo fakhaalaca saxa khulcu ba ansaxaya walazima dafculmaali ilaa weliyihi in loo dhiibaa waajibaya wain kaana cabdan hadduu yahay wajaba dafculmaali ilaa mawlaha in loo dhiibaa waajibaya ilaa an yakuuna maaduunan lahu mid loo idmay inuu yahay mooyaane wayasixu waa ansaxayaa badlulciwadi fi lkhulci min kulli zawjatin zawjo kasta xaggeed in laga dhiibu ka ansaxaya oo jaa-izatu tasaruf fi lmaali maal inay ku tagrifasho jaa-izatu tasaruf u ah fain kaanat safiiha haddana hadday tahay lam yajus khulucahaa khuluceedu markaa maba ansaxayo oo jaa'iza tasarruf aanay ahayn wallahu aclam